bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii sideed iyo toddobaatanaad ee kitaabkii suwar min xayaati saxaaba isla markaana waa darsigii labaad ee taariikh nololeedka saxaabiga weyn ee sacd bn abi waqaas sabxada laba boqol iyo toddobiyo sideetan kaanad waxay ahayd farxatu rasuuli rasuulkeenna faraxii uu ku farxay salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi biislaami sacdin sacd ibni abi waqaas islaamnimadiisa faraxa uu ku farxay rasuulkeennu waxay ahayd kabiiratan mid weyn sababtu maxay tahay fa fii sacdin sacad waxaa ku sugnaa min makhaa'ili najaaba fariidnimada ama diracnimada astaamaheeda isagoo yar baa waxaa ka muuqata oo dadka caqliga lehi ay garanayaan wiilka yarka ahee fariidnimadiisa iyo ku jirta iyo diracnimadiisa fa fii sacdin waxaa ku sugan uu nabigu ka arkay min makhaa'ili najaaba diracnimada ama fariidnimada astaamaheeda wa bawaakiiri rujuula iyo raganimada bishaarooyinkeeda bishaarada waxaa la yidhaah ama bawaakiirta shay weyn oo soo socda hordhiciisa wa bawaakiiri rujuula iyo raganimada hordhaceeda wuxuu ka arkay maa waxbuu ka arkay yubashiru ku bishaareeya bianna hada alhilaala xidigani waxaan u jeedaa bishani bianna hada alhilaala bishani bisha waa markay bishu dhalato in yar baa nuurka leh marka inay dhammaystiranto ay dayax noqoto weeye ana hada alhilaala sayakuunu inuu noqon doono badran dayax shan iyo afariyo tobnaad ah kaamilan oo dhammaystiran fii yowmin qariibin maalin dhow raganimadiisa iyo dadnimadiisa iyo diracnimadiisa waxaasoo dhan ay dhammaystirmi doonto walisacdin waxaa u sugnaaday min karami min karami nasab nasabka sharaftiisa wa cizati alxasab iyo waa nasabka iyo xasab waa isla midiina waa isku mid waaye xasab iyo nasab abtirkiisa abtirkaas sharaftiisa maa waxbaa ku sugan kaasoo qad yuqri hunguri geliya fityaana quray fityaana maka maka dhallinyaradeeda bi an yaslukuu inay qaadaan sabiilahu wadadiis yani nin sharaf la buu ahaa ruuxa sharafta leh wuxuu noqdaa mar kasta qudwa ayuu noqdaa wax lagu daydo ruuxii magac lahoo dhan dadku inay ku daydaan bay jecel yihiin oo sidiisa u labisto oo wuxuu samayn jiray sameeyo oo gaaladu rol model bay yidhaahdaan rol model yani waa ruux lagu daydo tarbiyadana muhiim bay ka tahay maxaa jira waxaa wax kasta ka saameyn badan qofka habdhaqankiisa marka maadaama uu ahaa nin sharaf badan dhallinyarada da-diisiihi way ku dayanayeen marka hadduu islaamay iyana way islaamayaan sicadba hadduuba islaamay wadadu marabayy marayaan saas baa laga wadaa walisacdin waxaa u sugnaaday min karami nasabi nasabka sharaftiisa wa cizati alxasabi iyo nasabkiisa sharaftiisa waa isku mid labadaas jumlo eh maabaa waxbaa ku sugan kaasoo qad yuqri laga yaabay inuu hunguri geliyo uu jeclaysiiyo uu ku booriyo fityaana maka maka dhallinyaradeeda bi an yaslukuu inay qaadaan sabiilahu waddadii isagu uu qaado islaamka ah iyo wayansiju inay isku soohaan calaa minwaalihi qaabkiisa qaabku isagu u soohan yahay qaabku u samaysan yahay oo kale uu qaabku u dhaqmaya inay u dhaqmaan marka waxanoo idil ama erayadanoo idil kulligood waa muxasanaad badiiciya waa balaaqo luqada carabigana iyo luqaadkao dhani balaaqadaasaa la isticmaalaa ereyada si toosa looma isticmaalee waa si dadban marka waxaa lagu shabahayaa kudayashadiisa dunta uu ka samaysan yahay iyo qaabka uu u tolan yahay oo kale inay isu wada tolaan yani siduu u dhaqmaya inay u dhaqmaan baan laga wadaa wayansaxibu wayansaju inay isu isu soohaan xadhigga la soo hayo oo kale calaa minwaalihi qaabkiis qaabku u soohan yahay inay u soomaan soo ma islaamin inay islaamaan unbaa laga wadaa uma haddana ina sacdan sacad fowqa daalika intaasoo dhan iyadoo jirta kullahu dhammaantii min akhwaali nabiyi nabiga abtiyadii buu ka mid yahay reer abtiga nabiga reer abtiyadii weeye calayhi salaatu wasalaam fa huwa sacad min bani zuhra qoyska reer bani zuhra la yidhaahdo weeye qoyskaasuu ka dhashay wa banu zuhra reer banu zuhrana ahlu aamina binti wahab aamina binti wahab ummi nabiyi nabigeena sala allahu calayhi wasalam hooyadii ah qoyskay ka dhalatay reerkoodii weeye waqad kaana wuxuu ahaa alrasuulu rasuulkeenna wuxuu ahaa salawaatu ullaahi calayhi yactazu kii sharaf inay tahay ku tiriya saas weeye aan hadda dhihi karnaa yactazu sharaf inay tahay ku tiriya bi haadihi alkhu'uula abtinimadan abtinimada inay sharaf tahay ayuu ku tirin jiray saasuu ula dhaqmi jiray faqad ruya waxaa la wariyey ana nabiya nabigeena alkariima ee sharafta badan kaana inuu ahaa jaalisan mid fadhiya maca nafarin koox oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mid a ayuu la fadhiyey fa ra-aa wuxuu arkay sacdi ibnu abi waqaas oo muqbilan kusoo socda oo kusoo jeeda fa qaala rasuulku wuxuu ku yidhi liman macahu nimankii la joogay ee la fadhiyey wuxuu ku yidhi haadaa kan oo sacdi khaali abtigay wey falyurini falyurini ha itusiyo fal yurini ha itusiyo imru-un qof khaalahu abtigi bal abtigiyadiin itusa abtigin itusa waa kan abtigay laakinaha saatee islaama sacdin ibna abi waqaas sacd ibna abi waqaas islaamiduu islaamay lam yamura ma gudbin sahlan si sahlan kuma gudbin hayinan oo fudud wa inamaa wax kale meehee carada alfataa almu'mina waxaa ku dhacay iska dheh waxaa usoo banbaxay hadhihin waxba dhadhan ma leh wa inamaa carada alfataa waxaa ku dhacay wiilkii dhallinyarada ahaa ee almu'mina ee muuminka ahaa litajribatin arrin qabsatay tajribo oo min aqsa tajaarib waxyaabaha qofka soo mara kuwooda ugu qallafsan ah qaswatan xagga qallafsanaanta wa acnafahaa midda ugu dhibka badan caniifka waxaa la yidhaha wixii maaragtay qallafka unbay isla mid yihiin qaswe iyo cunfi iyo waxaasoo dhan waa iskooda mid iyo wa acnafahaa midda ugu dhibka iyo qallafsanaanta badan cunfan xagga dhibka iyo qallafsanaanta xataa intii inahu sheekadu ay tahay balaqa wuxuu gaadhay min qaswatihaa qallafsanaanteeda iyo wa cunfihaa adaygeeda an anzala allaahu inuu alla soo dejiyey subxaanahu nasahnaa fii shanihaa qisadiisa iyo arrinta qabsatay wax ku saabsan qur'aanan qur'aan inuu alla kusoo dejiyey ee falnatruk aan u dayno lisacdin sacad alkalaama in laga hadlo hadalka aan u dhaafna isaga liyaqusa calaynaa si uu inooga qisoodo uu inooga sheekeeyo khabara haadihi tajriba dhacdadan ama tijaabadan warkeeda tijaabadii ama shirabadii alfadata ee dhif iyo naadirka ahayd qaala sacad wuxuu yidhi ra-aytu waxaan arkay fil manaami hurdo waxaan ku arkay qabla an uslima intaanan islaamin bithalaati layaalin saddex habeen intaanan islaamin ka hor ka annii sidii aniga oo khaariqun ay iqaadeen oo ku maanshoobay fii dulumaatin mugdiyo mugdiyadaasoo bacduha qaarkood fowqa bacdin qaarka kale ay ka sarreeyaan mugdiyo ayaan dhexda uga jiray wa baynamaa waqti kuntu anugu aan ahaa atakhabatu mid hagabsanaya oo kolba meel wejiga ku diiraya fii lujajiha moolalkeeda id isla markaas adaa-a waxaa ii iftiimay lii aniga qamarun dayax fatabactuhu waan raacay fara-aytu waxaan arkay nafaran koox dad ah oo amaamii hortayda ku sugan kuwaasoo qad sabaquunii iiga hormaray ilaa daalika alqamari dayaxa isaga ah maxay yihiin kuwaas aan arkay ra-aytu waxaan arkay buu dhan meeshaa ugu tegay oon ku arkay zayd ibnu xaaritha wa caliya bnu abi aalib wa abaabakr sidiiq ayaan ku arkay buuhi halkaa faqultu lahum waxaan ku idhi mundu mataa goormaad antum idinku haahuna halkana joogteen ilaa imisaad halkan joogteen saasaan ku dhahay buuhi fa qaaluu waxay dhaheen assaaca hadda unbaa nimid uma markaa kadib buuhi innii anigu lamaa markii talaca uu ii baryey calaya annahaaru waagu markuu ii baryey balaqanii waxaa isoo gaadhay oo warkii warkeedii aan helay anna rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama yadcuu ugu yeedhayo dadka ilal islaami islaamka ugu yeedhayo mustakfiyan isagoo isqarinaya fa camiltu fa calimtu waxaan ogaaday buuhi in anna allaaha alleh araada bi uu ila doonay khayran wanaag oo ruyadii ruyadii uu arkay manaamka uu ku arkay tiibuu fasiranayaa oo washaa-a uu qadiray alleh uu qadiray an yukhrijanii inuu iga bixiyo bisababihi nuurkaas sababtiisa min adulumaati mugdiyada aan ku jiro ila nuuri nuurna uu iisoo xagga nuurkana uu iisoo bixiyo fa madaytu waxaan aaday ilayhi rasuulkaan aaday musrican aniga oo degdegay oo ordaya xataa laqaytuhu ilaa aan kula kulmo fii shicbi jiyaad gosha jiyaad la yidhaah gol jiyaad la yidhaah shicbi jiyaad waa gol waa buur laba buurood dhexdood ama hal buur meel yaraha daacsin ama ama deri hoy leedahay baa gol la yidhaah marka buuray ahayd mako hadda wixii o dhan waa la burburiyey waa la dhisay jiyaad hadda xaafad baa jirta la yidhaah jiyaad maka oo un xaramka uun ah masjid masjid alxaramka unbay ka mid tahay dejiyaad waqad meeshaasaan ugu tegay buuri rasuulka sala allahu calay wasalam shicbi jiyaad baan ugu tegay buuri waqad salla alcasra isagoo tukaday fa aslamtu waan salaamay famaa taqadamanii igama hormarin axadun cid oo siwa haa-ulaa'i nafar kooxda aan hayn alladiina kuwaasoo ra-aytuhum aan arkay fi lxulmi ruyadii aan ku arkay ama eleledkii aan ku arkay aniga uma markaa kadib taabaca wuu sii waday sacdun sacd riwaayata qisati islaamihi wuxuu sii waday uu halkaa kasii anba qaaday riwaayata ka sheekaynta qisata islaamihi islaamkiisa sheekadii ku saabsanayd inuu ka sheekeeyo ayuu sii anbaqaaday uu sii waday faqaale wuxuu yidhi wamaa in samicad ma aysan maqlin ummii hooyaday hooyadii xamana binta abi sufyaan bay ahayd gabadh gabdhaha ugu laandheeraysan markaa maka ayay ka mid ahayd aabbaheedna quraysh oo dhan odaygeedu ahaa wamaa in samicad ma aysan maqlin ummii hooyaday bikhabari islaami warkii ku saabsanaa inaan islaamay xataa thaarat ilaa ay ka kacdo kicidda waxaa la yidhaah dabayl kacday habba iyo iyo athaara iyo waa isku mid uun wax kacay weeye wax kacay marka xoogna way u kacaan dhaqsona way u kacaan saasaa laga wadaa xoog iyo dhaqso assurcatu walquwa xataa thaarat ilaa ay ka kacdo thaa'iratuhaa kacaankeedii way kacday yacni way xanaaqday xanaaqkii ugu dambeeyey ah wa kuntu waxaan ahaa fatan wiil yar baan ahaa oo dhallinyaro ah baran oo dhega nugul oo baari a biha hooyadii muxibban oo aada u jecellaha iyada fa aqbalat calaya way igu soo jeedsatay taquulu iyadoo leh yaa sacdu sacdow maa muxuu yahay haadaa kan addiinu ee diinta alladii diintaasoo ictanaqtahu aada gashay diintan aada gashay maxay tahay aad qoorta sudhatay oo fa sarafaka kaa leexiyey can diini ummika hooyadaa diinteedii iyo wa abiika iyo aabbaha diintiisa kaa leexiyey muxuu yahay wallaahi baan ku dhaartee latadacanna waad ka tegaysaa waad ka baxaysaa diinaka aljadiida diintaada cusub yaad ka bixi ow mise amase laa aakulu waxba cuni maayo walaa ashrabu waxna cabbi maayo waxaa kaloo ku jirtay riwaadaha qaarkood ku diraa walaa astadilu min ashamsi qoraxdana ka harhsan maayo qoraxdaan joogaya mana shallaysanayo waxaas xataa amuuta ilaa aan ka dhinto oo markaan dhinto fa yatafatara uu ka dildilaaco fu-aaduka wadnahaagu ama qalbigaagu xusnan murug iyo tiiraanyo calaya aniga adii tiiraanyansanta ilin hooyadaa baan hay oo waya-kulaka uu kaa cuno annadamu shallayto ama maxaan ku idha qoomamo labada baa la yidhaahdaa qoomamo ama shallayto calaa ficlatika falkaa aad samaysay foosha xun allatii midkaasoo facalta aad fashay oo hooyada aad dishay ah oo wa tucayiraka ay kugu caydo ay kugu ceebayso ay kugu dhaleeceeyo way tucayiraka annaasu dadkuna ay kugu dhaleeceeyaan bihaa iyada abada dahri intay dunidu jirto oo dhan fa qultu waxaan ku idhi wiri laa tafcali ha yeelin yaa ummaa hooyoy ha yeelin saa ha yeelin maxaa jira fa ana anigu laa adacu ka tegi maayo diinii diintayda liayi shayin waxba ugama tegay wax ilaahay abuuray oo adduunyada joogaan uga tegi xataa dhimashadaada ma jire saa ha yeelin laakinahaa saate hooyaday madad waxay ku madax taagtay ay ku socotay fii waciidihaa hanjabaadeedii waxay igu hanjabaysay ayay samaysay fajtanabat waxa weeyaan kuwa hadda xidhxidhan ee markay dhibaatadu le cuntada ka sooma cuntadiiba ka soontay waa waxa horey loo aqoon jiray ilan bani aadamku waa isku mid uun fajtanabat waxay iskaga dheeraatay addacaama cunnadii washaraaba cabitaankii wa makahad waxay joogtay ayaaman maalmo badan calaa daalika sidaas oo laa taakulu ayna waxba cunayn walaa tashrab waxna aysan cabayn fahazula waxaa caatoobay jismuhaa jidhkeedii wa wahana waxaa daciifay cadmuhaa lafteedii wa khaarat waxaa dhulka ku dhacday oo soo hoobatay quwaha xooggeedii dhulkay ku dhacday oo kici kari weyday fa jacaltu waxaan bilaabay buu yidhi aatiiha inaanu imaaddo saacatan bacda saaca saacadba saacadda ka dambaysa inaanu imaaddo as'aluhaa aniga oo baryaya oo weydiisanaya an tabtalica bishayin inay wuxuun liqdo oo min tacaamin raashina ow qaliilin wax yaroo min sharaabin wax la caba ah oo fata baa weydiidaysay oo igu gacan saydhaysay daalika arrintaa ashadda alibaa'i diidmata ugu adag wa tuqsimu waxay ku dhaaranaysay allaa taakula inaynan waxba cunaynin ow tashraba aysan waxba cabayn xataa tamuuta ilaa ay ka dhimato ow adaca diini amaan diinteeda ka tago cinda daalika markaas aan arkay sidaas iyaduna inay ugu adag tahay qultu laha waxaan ku yidhi go-aan baan gaadhi buun yaa ummaa hooyoy innii anigu calaa shadiidi xubbii laka jacaylka aan ku jeclahay xoogbadnidiisa ood og tahay yaa la ashaddu xubban waxaan se ka sii jeclahay weeye oo jacaylka aan u qabo lilaahi alle iyo wa rasuulihi rasuulkiisa aan u qabo ayaa ka daran yacni aniga aad inaan kuu jeclahay sooma ogid laakiin alle iyo rasuulka alle iyo rasuulkiisa jacaylka aan u qabo ayaa ka badan kaaga marka sidaa darteed yaa kamaalul iimaan waxaa ka mid a kamaalul iimaan waxaa ka mid a an yakuuna allahu wa rasuuluhu axaba ilayhimaa mimaa siwaahuma alle iyo rasuulkiisa inaad ka jeceshahay wax walba hooyadaa iyo aabbaha iyo maal iyo caruurtaada iyo adduunyo oo dhan iyo mansab iyo jago wax walba inaad ka jeceshahay ood ka hormarinayso alle iyo rasuulkiisa yacni diinta inaad ka hormarinayso sidaa daraaddeed baa wax allaala wixii alle iyo rasuulkiisa ka badan aada jeclaato ama maal ha ahaato waxay soo gelayaan nooc shirki ayay soo gelayaan iimaankaaguna kaamil ma noqonayo sidaa daraaddeed baa dadka aada u xoolo jecel buu rasuulku isaga yidhi tacisa cabdu dirhami tacisa cabdu diinaar addoon ninka xoolaha u noqda addoon tacisa wantakas ama tacisa cabdulkhamiilati walqatiifa waa kuwa maalinta oo dhan dharka un ka hadla dharka addoon u noqday ama gogasha maalin walba gogashay bedelayaan marka saasuu hooyadii u sheegaya mabda-aas ayuu sheegayaa islaamiga ah oo ah jacayl kasta ood ruux jeceshahay waa inuu ka weyn yahay kaad alliya rasuulkiisa iyo diinta islaamka aad jeceshahay wuxuu yidhi yaa ummaah innii anigu calaa shadiidi xubbii laka jacaylka aniga aan kuu hayo iyo kalgacad aan kuu hayo daraantiisa haddana laakiin la ashaddu xubban waxaa ka sii jacaylka aanu qaba ayaa ka weyn lilaahi wa rasuulih oo wallaahi baan ku dhaartay low kaana hadduu ahaan lahaa laki adiga alfu nafsin ku nafood oo fa kharajat ay baxayso minka adiga nafsan bacda nafsin kolba nafe ay ku qabanayso ay kaa baxayso maa taraktu diinii diintayda inaana ka tageen haadaa oo kana lishaa-in waxba falamaa markii ra-da ay aragtay aljidda dhabtii oo minii xaggayga ahaatay yay adcanad waxay u hogaansantay oy u hogatay lil amri arrintii waakalad waxay cuntay wa sharibad way cabtay calaa kurhin minha iyadoon raalli ka ahayn fa anzala allaahu markaasuu alla soo dejiyay fiina annaga qowlahu tacaala qowlahu casa wajalla wain jaahadaaka haddii ay kugula diriraan aabbaha iyo hooyadaa calaa an tushrika bi shay inaad ii shariig yeesho aniga ood ila wadaajiso maa laysa laka bihi cilmun waxaadan aqoon u lahayn falaa tudichumaa ha ka yeelin wa saaxibhumaa la soco fi dunyaa inta adduunyada la joogo macruufan wanaagna kula soco laqad kaana wuxuu ahaa yowmu islaami sacad ibna abi waqaas radia allahu tacaala canhu maalintii uu soo islaamay sacd ibna abi waqaas wuxuu ahaa min akrami alayaami maalmaha min akhari alayaamidha maalmaha kuwa ugu badan biran wanaagga bilmuslimiina muslimiinta wa ajzalihaa wa ajzalahaa ka ugu weynan badan jaziil waa wixii weyne wa ajzalahaa waxa ugu weynanka badan khayran khayr cala lislaami islaamka kaalmihii waaynaa uu islaamka ka qaatay horumarintiisa iyo guushiisa ayuu rabaa inuu wax ka tilmaamo laqad kaana wuxuu ahaa maya waxaa tidhaha fa fii yowmi badrin maalintii beder kaana waxaa ahaa lisacdin sacad iyo wa akhiihi walaalkii oo cumayr la dhihi jiray cumayr ibni sacad cumayr ibni waqaasdheh mowqifun mowqif bay lahaayeen kaalin kaalin bay lahaayeen mashhuudun oo la wada og yahay wey maalin markhaati laga wada yahay oon qarsoonayn maxaa jira faqad kaana cumayr wuxuu ahaa yowma-idin maalintaa beder loo baxayay fatan wiil yar ah xadathan oo gaban ah oo lam yujaawis aan gudbin alxuluma qaangaadh yacni shan iyo toban jir ma dhaafin ilaa qaliilan wax yar maahane falamaa markii akhada uu bilaabay alrasuulu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yacridu in uu eego jundal muslimiina muslimiinta ciidamadooda in uu maaragtay inta lasoo bandhigo uu saa uu u fiiriyo marka ciidanka lasoo bandhiga ee madaxdu ay fiirinayso oo kale weeye bandhigga qabla almacrakati dagaal ka hor tawaara waxaa dhuuntay cumayr baa dhuuntay akhuu sacad ahaa khowfan cabsi uu ka cabsanayay min an yaraahu inuu arko alrasuulu rasuulku uu arko oo fa yaridahu uu dib uga celiyo madiine uu ku celiyo lisikari sinihi da-yaraantiisa laakinaha saatay alrasuula rasuulka sala allahu calayhi wasalam absarahu wuu arkay waradahu wuu celiyay war adigu ad yar tahay noqaa la yidhi waxaan hadda laga buuqa buuqa weyn laga sameeyey ee la yidhaahdo child soldier caruurta yararka oo askar laga dhigto waxaa diidayba islaamka rasuulka yaa diidayba oo dib u celinayay wixii yaroo dhan isagaa celinayay fa jacala wuxuu bilaabay cumayr yabkii inuu ooyo xataa intii raqa uu jilicsanaaday lahu isaga qalbu nabiyi nabiga qalbigiisu wa ajaasahu u ogolaaday inuu iska soo raaco dagaalkii cinda daalika markaas aqbala waxaa ku jeestay calayhi cumayr sacad baa ku jeestay farixan isagoo ku faraxsan wa caqada wuxuu u guntay calayhi isaga ximaalata sayfihi seefteeda sidadeedii ayuu u guntay caqdan guntin ayuu u guntay lisikarihi yaraantiisa daraaddeed seef buu watay marka maadaama uu yaryahu gaaban yahay oo caruur yahay seefta darka degta marka la sudho dhulka ayay xaabaysaa marka waa in xadhigeeda la gunto oo xadhigga loo gaabiyo xadhiggiibuu u gaabiyey wandalaqa al akhawaani labadii walaalaha asacad iyo cumayr waxay aadeen way jaqaafiyeen yujaahidaani iyagoo jihaadaya fii sabiili illaahi xaqa aljihaadi jihaadka kii ugu dhabsanaa falamaa markii intahat almacrakatu dagaalkii uu dhammaaday caada sacdun sacad wuxuu kusoo laabtay ila almadiinati magaalada madiine waxdow isagoo keliga ah amaa cumayr oo walaalkii ah faqad khallafahu wuxuu uga soo tegay shahiidan isagoo shahiiday buu calaa ardi badrin dhulkii bader uga soo tegay waxtasabahu waanu samray iskadha ilaahay dartiibuu u samray cind allaahi all agtiisa alla agtiisa ayuu u samray oo ma ooyin marka waxa weeyaan dagaalkii bederna kaalintaas ayuu ka qaatay wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wcala alihi wasaxbihi wasalim wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu